Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somalilan oo weheliya maamulka magaalada Hibilka ayaa xarigga ka jaray dhismaha iyo dib u habeyn lagu sameeyay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Idanka ee hoostaga magaalada Hibilka. Xaruntan ayaa waxaa si iskaa wax u qabso ku dhisay bulshada deegaanka oo gacan ka helaya maamulka Hibilka. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan Dr. Maxamed Cabdi ayaa sheegay inay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaadka dhawaana ay qalabkeeda u dhammaystiri doonaan.
Sida muuqata shaqaalaha imigaba ka howlgala ee waxa wax siisa dowladda hoose taasi dhib maha naguma hayso dowlad dhexe ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii daawo ah wixii tababar ah wixii tallaal ah wixii hawl iyo nutrition ee ay u baahan yihiin inaanu annaguna kala mid dhigno xarumaha kale ee jira oo ay ka mid noqoto xarumaha ee runtii ay ka socdaan daryeelka kala duwan ee hooyada iyo dhallaanka ee gobolka iyo waddankaba ku yaalla xubnaha ka qayb galay xarig jarka xarunta ayaa soo dhaweeyay waxa ayna sheegeen in deegaanku baahi weyn u qabay oonu dadka baadhno xafladdan runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xadhigka jarka xanaanada idhanka oynu maanta u taagannahay oo runtii dayactirkeeda iyo ka shaqaynteeda ay leedahay dowladda hoose badankeedu inta ay qurbojoogta kusoo kordhiyeen ee ay ku dhiseen ee saddexdaa qole cusubna waan ku hambalyanaynaa waxaan leenahay runtii shaqada inii taallaa intan way ka badan tahay qurbojoog iyo qolqoljoogba oo ah inay waxa weeyaan msejkoogii ballaadhiyaan waxaan u aragnaa runtii waajib saarnaa dowladda waxa weeyaan waajib saarnaa waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka waajib saarnaa golaha deegaanka inaad dhakada ku qaadato inaad muudhseen lex jeclo inaad ka qabtaan waddankiina iyo deegaankiinaba allah idinka abaalmaryaan leenahay qurbojoogtu way dadaaleen aad iyo aad bay u dadaaleen oo guryaha qurquruxda badan ayay inoo dhiseen waxa weeye guryahaasi waxa weeyaan dee iskama taagna laakiin way shaqeeyaan oo m c h kugu shaqeeyaa waxaana ka fargaraysay oo inta badan waxa weeye gunaha siisa dowladda hoose baahidaa la sheegay ee uu ugu horreeyo weliba ambalaaska arrintaasi agaasime waa arrin jirta xanuunkeeduna way taabatay waayo dadkeennu wuu guurguuraa reerka aanu dhan deegaan halkan soo degaa berri iyadumaa dee la keenaya sidaa darteed qofkaas waa qof somalilan oo dhan wax tara ee degmaduna waxmuu tarin ilaahayna wuu ka abaalmarinayaa maalintii hore idinkoo deegaan ahaan isu tashaday oo xanaaradan dhistay inaannu xadhagga idinka jarno maantana mar labaad idinkoo isu tashi xanaanadii ku kordhiyey oo saddexdaa qolaynu hoosarsanno ku kordhiyey sharaf weyn weeye xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka idhanka ee gabiley ayaa dabooli doonta baahida caafimaad ee ay qabaan haweenkii carruurta